golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta cod aqalabiyad ah ku ansixiyey hindisa sharciyeedka hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo baaritaanka beeraha soomaaliyeed iyo sharciga xakameynta kiimikooyinka beeraha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdiraxayir maarey ayaa mudanayaasha golaha aqalka sare uga mahadceliyey ansixinta hindis sharciyeedka hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo baaritaanka beeraha iyo sharciga xakameynta kiimikooyinka beeraha
salaam baan idin salaamayaa salaan kadib walaalayaal sidii aanu dhowr jeer halkan isku aragnay golahan waxaanu hor keennay saddex sharci iyo hay-addii ku shaqayn lahayd oo muhiim u ah kordhinta wax soo saarka beeraha iyo daryeelka waxyaalaha daruuriyaadka u ah badbaadada sumaha iyo bacriminaha loo isticmaalo beeraha si loogu kobciyo wax soo saarka si la midana sidii shalayto dufle ka hadlayna loo dhimo haddii ay khasaare ku samayn karaan nafta bini aadamka saddexdaa sharciya hay-addaas maanta waxaa noo ansixiseen hal sharci iyo hay-addii oo runtii muhiim u ah saddexdaa sharci ku shaqaynaysay aada iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa waxaa weli noo dhiman laba sharci oo hadda akhrinta labaad ku soo socda guddigu shaqo ka hayo oo aan filayo insha allahu tacaala iyagana intaanu xidhmin kalfadhiga inaad noo ansixisaan aada iyo aad ayaanu idinku mahad celinaynaa waxaan u malaynayaa sidii burburku u dhacay waa shuruucdii ugu horreysay ee beero ee golayaasha la hor keeno iyadoo daruuriyaadka dalka yacni beeruhu ay u yihiin adduunka oo dhan iyo innakaba noloshii dadka marka wax weyn oo fiican baa samayseen maanta insha allahu tacaala oo noo sahlaya inaan wax soo saarkana kordhinno caafimaadka dadkana aanu ka taxay sharcigan ayaa wax badan wuxuu ka bedeli doonaa in dalka dibaddiisa waxyaalaha laga keeno in baaritaano kala duwan lagu sameeyo islamarkaana la xakameeyo kiimikooyinka xaddhaafka ah ee loo isticmaalo beeraha